barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti kowda bisha julaay sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga daadihinaya jacfar kukaay iyo anigoo ah jaamac buulle jaamac
qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mida barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aanu ku eegi doonno kaalinta dhallinyarada magaalada gaalkacyo ay ka qaadan karaan xasilinta iyo nabadaynta magaalada
dhalinyarada door badan ay ku leedahay nabadda hadday ahaan lahayd in dhallinyarada laisku gudbiyo isdhexgal la sameeyo hadday ahaan lahayd xagga dhallinyarada inay xagga tagaan ayagoona dhallinyarada kale xaggan yimaadaan bulshadii laisku furo bulshadii la wacyigeliyo dhibaatada dagaalka uu leeyahay in looga waramo bulshaan way tashatay bulshaan way baraarugtay bulshaan way dhaqaaqday colaad dambe anaku ma ma u fiirsan karno gaalkacyo way baaba'day heesaha aanu idiin soo xulnayna waxaa ka mid ah
xubintii ciyaarahana kama marna hase yeeshee waxaa intaasoo dhan ka soo horeynaya qodobo ka mida warkii dunida waxaa si rasmi ah u dhaqangalay wareegtidii madaxweyne ay maxkamadda sare ee dalkan qayb ahaan ogolaatay iyadoo ay soo baxeen haba tira yaraadaane dad ka dhiidhinaya arrintaasi waxaana garoommada diyauradaha isugu soo baxay qareenno si mutadawacnimo ah u caawinaya dadka ka imanaya lixda dal ee soo gelidda dalkan laga mamnuucay oo soomaaliyana ay ku jirto qof walba oo safar ku soo guda jira haystana dalkugalka maraykanka waa loo ogolaanayaa inuu soo galo inta ka horreysa lixda bishan juulaay waxaanay saraakiil sarsare oo maraykan ahi sheegeen in dadka muddadaasi kadib soo dhoofi doono xaaladooda si gaara dib loogula tacaamuli doono saraakiishu waxay intaasi ku dareen in dadka haddaba gacanta ku haysta dalkugalka aanan soo gelidda maraykanka laga hor istaagi doonin iyadoo kuwa fiisaha hadda dalbanayana laga doonayo inay caddeeyaan inuu jiro qof qoyskooda ah oo dalkan sii joogay sida labada waalid amaba caruurtooda xaas walaal iyo weliba alkun alkunka amaba dadka isku doonan ayuu maamulka trump dadka dalkan iskeeni kara ku soo daray xilli dambe oo khamiistii ah kadib markii maxkamad ku taalla hawai durbadiiba ay gudbisay mowshin ay ku doonayso in lagu caddeeyo xiriirkaasi oo aan markii hore xeerkan ku qeexnayn shirweynaha guud ee hay-adda qaramadaha midoobay ayaa lagu codeeyey in ay hay-adda ka jarto miisaaniyaddeeda sanadlaha ahaa nabad ilaalinta lix boqol oo milyan miisaaniyadda nabad ilaalinta qaramada midoobay ayaa sanadkii dhan siddeed bilyan oo dollarka maraykanka ah arrintan ayaa imaanaysa kadib markii uu culays uga yimid hay-adda qaramada midoobay maamulka dowladda trump oo iyadu ku deeqdo in ka badan rubac miisaaniyadda guud ee hay-adda qaramada midoobay sidoo kalena waxaa jira in hoggaanka cusub ee qaramada midoobay antonio guteres oo xukunka uun la wareegay lix bilood ka hor uu amray in isbeddel weyn lagu sameeya hay-adda oo uu weliba carabka ku dhuftay dhanka nabad ilaalinta barnaamijka nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ayaa taageera in ka badan boqol iyo toban kun oo askari oo fuliya lixiyo toban gal lix iyo toban howlgal oo caalamka daafihiisa ah inkasta oo howlgallada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay muhiim u yihiin dunida haddana sannadihii dambe waxaa aad u soo shaabaxayay dhaliilaha ciidamada nabad ilaalinta samaynaya oo adaabtooda laga deyrinayay duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington khaasatan barnaamijka dhallinyarada maanta madasha dhallinyarada ayaanu idiin haynaa waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq
kulanti wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa barnaamijka idinkaga soo jeedin doona magaalada gaalkacyo toddobaadkan barnaamijkeenna waxa uu ku qotamaa doorka dhallinyarada gobolka mudug ay ka qaadan karaan dadaalada nabadeed ee ka socda magaalada gaalkacyo waa dooda qodobkeenna barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona hadduu eebba idmo gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug caydiid maxamed cali xasan suldaan cabdi jaamac iyo axmed quudeeye oo ka mid ah dhallinyarada gobolka mudug dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada bismillah waa dhownahay waa dhownahay
aad baa umahadsantihiin aan ku hormaro ciidiid maxamed cali xasan gudoomiyaha dhallinyarada ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug Ee, gudoomiye waxaa socda ee, dadaalo nabadeed oo gobolka mudug ay wadaan mas-uuliyiinta maamulada gobolka haddii ee, dadaal xoogan uu gobolka ka socdo doorka dhalinyarada ay ku yeelan karto dadaalkaasi nabadeed intee la ekaan karaa bismillahi raxmaan raxiim marka koowaad waxaan mahad celinaya cabdiwaxid macalin isaaq ee, oo ah ma- een, v o a shaqaalaheeda Ee, marka labaad haddii aan ka hadlo doorka nabadda dhalinyaradu ay ku leedahay waa door cad oo muuqda dhalinyaradu een, kaalintooda way muuqataa hadday tahay wacyigelin hadday tahay ka dhaadhicin qodobada een, lagu heshiinayo dadka inay ka dhaadhiciyaan bulshada qeybaheeda kala duwan Een, hadday tahay fududeyn qof ka kacay een, wadahadalka miiska wadahadal ka kacay hadday tahay intaas door oo dhalinyarada waa ku leenahay waxyaalaha aan soo qabanay ka mid tahay Een, waxaa xusid mudan in een, qodobadii toddobada ahaa ee lagu heshiiyey laba dowlad goboleed ay ku heshiiyeen Een, markii wasiiradu isla arkeen in dib laiskugu soo noqday oo wasiir kastaba uu ku- uu kula noqday een, dadkii beelaha ama odayaal dhaqameedyada ee kula noqdeen odayaal beeladeed qaabka looga dhaadhici lahaa ee dhalinyaradu waxay ka qaadatay eh, doorka ugu weyn bay ka qaadatay Een, waxyaabaha aan ka dhaadhicinay odayaasha waxaa kamid ahaa inaan hal qodob oo kamid a qodobadaasi aan la diidin balse la siiqeeyo sida ugu qurxoon loo siiqeeyo aynala aqbaleen ka dhaadhicin buuxdaan dhalinyarada ku lahayn waxaa door labaad ah inaan wacyigelin ka sameynay qeybaha een, colaaduhu ay ka dhaceen Een, doorarka dhalinyarada noocaasoo kale weeye haddana waxaa noo qorshaysan hadduu alla idno inaan barnaamijyo noocaasoo kale aan qabano oo dhalinyarada dhexdooda isdhexgal aan ku sameynayno oo hadduu alla idnana aan muujin doono shacaar nabadeed oo gobolka mudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo aan ka muujin doono iyo weliba guud ahaanba inaan gobolka muujino insha allahu sidoo kale waxaan rabnaa inaan doorka dhalinyaradu waxay nala tahay inaan qodobada eh, meesha looga hadlay ama laisla qaatay qeybo kamid waxaa kamid ahaa een, in ay wadahadal dib loo sameyn doono wadahadalkan ka ballaaran isagana waxaan u fadhinaa hadduu allaydno inaan laga mira dhaliyo dhalinyarada inaan dhexda marada ugu xirano oo dadaalkeeda aan sameyno mahadsantiin Ee, aad baa mahadsantahay ciidiid aan siiya suldaan Ee, suldaan kasokow doorka mas-uuliyiinta ay wadaan kaalin intee la eg ayay dhalinyaradu ka qaadan kartaa in bulshada la isu keeno iyadoo aan mas-uuliyiin ku dhex jirin oo hormuud ay ka yihiin dhalinyarada Eh, bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaxid waa mahadsan tahay Eh, dhalinyarada door badan ay ku leedahay nabadda Eh, hadday ahaan lahayd in dhalinyarada laisku gudbiyo isdhexgal la sameeyo hadday ahaan lahayd xagga dhalinyarada d- eh, inay xagga tagaan ayagoon dhalinyarada kale xaggan yimaadaan bulshadii laisku furo bulshadii la dhow- la wacyigeliyo Eh, dhibaatada dagaalka uu leeyahay in looga waramo iyo dhibaat iyo caafimaadka iyo wanaagga nabaddu ay tahay in bulshada la fahansiiyo door intaas la eega dhalinyarada ku leedaha aad baa mahadsan tahay suldaan ee axmed quudeeye ee in badan aad usoo joogto marxalado gaalkacyo kala duwan ka dhacaya colaado badan ah haddana dadaal muuqda oo dhalinyaradu ay sameeyaan ma jirta hadda dadaalada socda ee nabadeed kaalinta ay ku leeyihiin ama gacanta ugu xoogan ee ay ku yeelan karaan dhalinyarada in nabad gobolka uu noqdo hormuudna ay dhalinyaradu ka noqoto ilaa intee la ekaan karaa
Een, bismillahi raxmaani raxiim horta eh, gudoomiyaha kasoo sheekeeya dhalinyarada eh, kaalinta ay ku leeyihiin dhalinyaradu waa iska cadda oo waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu haddaysan nabadda aysan wax ka qaadan eh, wax soconaya malahan Eh, marka kaalinta ay ku nool yihiin waa inay fududeeyaan waa inay isdhexgal muujiyaan waa in yacni dadka xataa eh, waa maadaama ay ku jiraan dhalinyaro badan oo furfuran oo profesorah isku soo jiid muujiyaan Een, waa in yacni dhalinyarada kale oo oo hubaysan oo walaalahooda ay ka dhaadhiciyaan inay hubka isla iska dhigaan maadaama ay yihiin eh, wada yihiin dhalinyaro waxaasoo dhan ayaa eh, kaalintaas ay doorka ay ku leeyihiin Eh, sidaan wada ognahayna doorka dhalinyaradu ay ku leedahay soomaaliya oo dhan waa saddex iyo tobanka s y l waxaan ahayn dhalinyaro soomaaliyeed doorkii ay la- ku la- eh, bulshada ay ku lahaayeenna wuxuu saameeyey eh, soomaaliya oo dhan waa taada laga hadlaa sidaa darteed marka doorkaasoo kale ayay ku leeyihiin dhalinyaradu Een, marka haddii ilahay idmo waxaan rajaynaynaa inay mar kasta doorka ugu wanaagsan ay ku yeelan doonaan oo wax kasta ay fududayn doonaan maadaama ay yihiin een, wax kasta ay saameynayaan mustaqbalkoodana ay yihiin dadka ugu mustaqbalka fog oo higsanaya inay yacni sii noolaadaan wadanka qurxoonaado t- la isku tanaasulo eh, wixii hore la iska daayo waxaasoo dhan ay ku yeelan doonaan sidaas rajayn ciidiid howl marka la qabanaya caqabado badanaa dadka lasoo gudboonaada hawshan dadaalka nabadeed ee dhalinyaradu hadda wada ma jiraan wax caqabada ah oo idinkala soo gudboonaada een, caqabadu waa iska imaanayaan een, waxaa jira dad ku qaraabta nabad la-aanta iyagaa waxay kugu yihiin marka waad caqabad kuga ah oo waxay dareensan yihiin haddii meesha nabad loo helo inaysan waxyaabahay nab- colaada ka faa'iidi jireen aysan ka helin Een, waxaa jira dad ceel qaba oo leh aada aarsita oo ama gacan ku dambayso oo ayagana muujinahaya inay aarsadaan oo waqtigaa nabadda aad kasoo dhexgelisay dhibku ay ku tahay waxaa saddex ah dad dana kale ku haysta tusaale ahaan waxyaaba hadda eh, nabaddu ay gargaraacda ama heshiiska muujiyo waxa kamid ah in daaq la isla daaqo waxaa suurtagal ah dad daaq haysta inay diidan yihiin in lala daaqo ayaguna caqabad kale waaye Een, marka caqabadahaasoo kale nabadda qeyb bay ka yihiin inay kasoo horjeestaan oo ay eh, reexreexaan nabadda ayadana loo fadhiisan maayo hadduu alla idmo bulshaan way tashatay bulshaan way baraarugtay bulshaan way dhaqaaqday Een, colaad dambe anaku ma ma u fiirsan karno gaalkacyo way way- way baaba'day gaalkacyo at least waxaad arki jirtay waqtigii markii twenty fifteen wixii ka horreeyey Een, mar- ma- usbuuca ugu yaraato waxaa arki jirtay intaasoo dabaq oo qabya iyo intaasoo filooyina iyo intaasoo guryo cusub iyo intaasoo meherada cusub oo la furhayo Een, labada kun shan iyo tobankii lix iyo tobankii toddobiyo tobankii oo hadda socdaai gaalkacyo een, guryaha qabyada ah way yaryihiin meheradaha ganacsiga la furaya way yaryihiin Een, ganacsiga kala gudbaya magaalada way yaryihiin iskuulada iyo jaamacadaha la furaya way yaryihiin Een, bulshada isdhexgelaysa waa yaryihiin xataa waa kala iska daa dhalinyarada aroosisa way yartahay Een, dadkii dibadaha oo magaala maalgashan jiray way yaraadeen sababta waxay kuleeyihiin ma maalgashan karna meel biri la isku dagaalay colaad waa laga baqaya marka culayskaasi ma u dulqaadan karno annaga meeshan een, een, guryaheeni baa ku yaala ilmaheeni baa jooga een, aabbayaal iyo hooyayaalba dhalinyaro meesha ka yihiin Een, dadka mustaqbalka loo shaqaysanaya waa dhalinyaradii mana u adkeysan karno odayaashu mustaqbalkoodii way soo hadlayeen dagaal ay kusoo dhamaysteen annaga mustaqbalka soo socda annaga iskale annagaa quruxsan hadduu alla idmo. inaad dadaashaan rabnaa waa mahadsantihin suldaan dhalinyarada caqabado badanaa lasoo gudboonaan kara inkastoo aysan iyagu howl kasta hormuud ka noqon karin haddana qeybta ugu badan waxaa qaata odayaasha dhaqanka haddii odayaasha booska ay idiin baneeyaan doorka aad ku yeelan kartaan inaad nabadda gobolka ka shaqaysaan muxuu noqon karaa Eh, bismillahi raxmaan raxiim wuxuu noqon karaa in aan fududeyno wax alla wixii nabad ku jirto wax alla wixii deegaankan iyo dadkan ay horumar ku gaari karaan waxaa laga yaabaa odaygu inuu fiirinayo beel iyo mataqaanaa inuu fiirinayo wax aan danta deegaanka ugu jirin laakiin dhallinyarada booskaas haddii lagu bedela waxaan rajeynaynaa inay noqdaan dad ayagu nabadda raadiya oo wax walba markii dad isku yimaadaan waxbaa la isku afgari waanaya waa lagu kala kacaya laakiin annagu waxaan leenahay waxaan is leenahay dulqaad wanaagsan ayaad u yeelan kartaan in deegaankan uu horumaro Eh, axmed haddii dhalinyarada booska ay odayaasha u baneeyaan talo iyo tusaale intay isu geystaan dhalinyarada gobolka mudug ma awoodaan inay qabtaan iyaga kaalintii nabadeed
waa mahadsantahay cabdiwaaxid eh, iyo fo- eh, eh, labadaba Eh, waxaan leenahay horta anigu ma lihin en, odayaashu ha baneeyan taas waxay noqonaysaa caqabadii soomaaliya eh, iiga wareeg booska anaa galahaye annagoo odayaasheeda wadanna eh, dhalinyaradu ayaa wax badan qaban karaa oo wax walba la fududeyn karaa laakiin haddii la yidhahdo odayaasha u kaadsi dhalinyaradu maanta ha qaadato taas waxay u eg tahay inay odayaashii laftirkooda markooda soo jamahdaynayaan oo oo ay leeyihiin kaalinteeniiba ayagu maadaama ay dad waaye soo joogaan yihiin lambar ah la taaban hore loo taabanayo dagaalkoodu casri buu noqonaya marka waxaan aaminsannahay inay odayaashana naga leexdo oo meesheeda loo daayo Een, dhalinyaradana waxaan yani sidee ay kaalinta ay kuleeyihiin kaalin ballaaran bay kuleeyihin kaalin yar kuma lahan waxa kaliyo hadda markii een, gobolladan oo kale markii ay wax ka dhaceen dadka ugu banaanaadoo wax furfuray dhalinyar ahayn ayagaa socday ayagaa ciidan ahaa ayagaa eh, suldaamada waday ayagaa hubka dhigista samaynahayey ayagaa isku soo jiidka samaynahayey ayagaa martiqaadyada meel kasta iskugu tagayey Ay- Caaq- caqabad waa taagan tahay laakiin hadda waxyaabaha fududeyn doono oo aan rajeynayna waxay tahay inay gobolka mudug inuu sanadiyihii hore markii loo eego iyo burburkii soomaaliya inuu hadda dadku dhalinyaradu boqolkiiba waxaa noqon oran karnaa soddon ama labaatan iyo shan inay wax barteen sidaa daraaddeed haddii marka wacdigelin buu u baahan yahay gobolkan in la wacdigeliyo la yidhaahdo war qofkii qof dilaahay dadku waa muslim dhammaantood qofkii qof dilaahay asagaa istira waa ahlunaar soo marka waxa ugu badan oo u baahan in xoogga lagu bixiyo ama awoodda lagu bixiyo waa wacdigelin dhalinyarada loo sameyo in la wacdigeliyo in waxbarasho loo furo waxbarashadii eh, reer guuraaga ee soomaaliya ay lahayd in la soo celiyo in meel kasta loogu tago in dowladda soomaaliya hadda waxawaaye waa dowlad dalkao dhan wada matalaysa hadday soo saarto yidhaahdaan qofkii qof dilaayay hala dilo wanteed haddii lagu qoro meel lagu dhejiyo so way fududaan lahayn laftirkooda waxyaabahan ama qofkii checkpointi dhigta ama qofkii qof dila wanteed haddii la qori lahaa sidii eh, waxyaabaha kaleba loo qoro waa fududaan lahayn baa leena marka kaalintaasi ayadoo dowladoodii iyo odayaashooda iyo waxooda kaashanaya ayay dhalinyaradu wax badan ka qaban karaan aad u madsanta ay caydid aan wax kale ku dari mahayo n horta odayaasha lama taabtaan wey odayaasha lama ka taaban n waxaan ka baqaynaa kacdoon nagu soo kacshaan oo jamaad kale hoose dagaal gashay noqdaan doorkooda ha qaataan odayaashu laakiinse ha- si ugu dhaqsiyaha badan ha u shaqeeyaan waxaa sidoo kale noo qorshaysan in n wadaca kabacdiina inaan boqol dhalinyaro ah oo labada dhan ah aan hay-adaha aan ka codsanno inay tababar noo siiyaan boqolkaas intay ay dad kasoo xun isku yimaadaan ay doortaan madaxweynaha gobolka mudug ee dhalinyarada ay doortaan hadduu alla idmo waan ka baxna guddoomiye nama qancin karo guddoomiye dhalinyar nama qancin karo madaxweynena qancin kara maanta barkee waxa weeye n qorshaha saddexda nagu xiga waxa weeye dhalinyarada soomaaliyeed oo dhan maamul goboleed dhalinyarada oo dhan inaan iyo caasimadaba inaan iskugu keenno magaalada gaalkacyo iskugu keenno oo aan indhaha nabadda aan gaalkacyo kusoo jeedin hadduu alla idmo qorshayaashay nooga mid tahay ilahay idinkiisa inaan guuleysanaa rajeynaya Een, waxaan rabnaa dadka nabadda ka shaqeeya naga caawiyaan Een, facilities fara badan baa loo baahan yahay annaga hami baan haynaa annaga dadaalka nabaddaan haynaa annaga juhdigaan ku jirnaa waxaan rabnaa marka wax cid allaale ciddayna caawin karta inay noo soo baxaan hadduu alla idno Een, qodobka waadna waxa wey isku tashan sameynaa marka hore ciddaan caawimaad ka helana deymeyn oo mahadsantiin wax yar baan rabaa inaan ku dara cabdi waaxid Een, oo tusaale ah dhalinyarada yacni waxa hadda laga hadlaya waa dhalinyaro waxa isdiriraya waa dhalinyaro waxa isdilaya waa dhalinyaro waxa wax laga rabaa waa dhalinyaro wax la dhexdhexdinaya waa dhalinyaro waxaan rabaa inaan idhaahdo dhalinyarada horta horta inaan idhahdo horta marka hore ilahay ka cabsada intaas waxaa sii dheer gobolka mudug markii laga sheekeynaya aan dhaweyto een, waxaa la yidhi intaasoo sano ayay dhibkan soo laalaabana taasna waxaa sababay waxaa la yidhi ciil beel ciil bay siyaadisa hebel aan u aaro hebel usii aar aabba a usii aaro awowa usii aar. labadii reer waa isku dhammaadeenba labadii reer ba isku aaraysay midba mid hadduu isku aaro hadda waqtigeedii waa dheeraad Waqti- waa dheeraada so marka wa- hadda waxay maraysaa qof kasta oo dhallinyaro ah oo reer mudug ah dee waa reer mudug wax saxaganaya badana inuu meesha uu marahayo go-aanu ka qaato oo ilaahay ka cabso oo uu ogaado inuu ahl saacaddaa laga bilaabo waqtiga u haray inuu hadduu wax dilo iyo inuu ahlunaar yahay so marka waxaan een, u- ugu baaqaynaa annaga ka dhallinyaro ahaan in arrinta ayadaa laga attention laga qaato oo nabadii la la wado meel kasta qof baadiyo jooga iyo qof magaalo joogana ay wax ka qaataan si ay u fududaato go-aankun uu noqdo wixii hore yacni oo bahalkii loola jiray wixii xunow lagu waa soomaalidu hadday garan lahaayeen hal qodob walaalka haddaad tiraa warwaaga adagta dhib male wuxuu iska dhigayaa asagu nin uu qanacay wuxuu ogaanaya inuu asalkiisu u qaldan yahay soomaali waxa dhabka dhan oo ma- halkan yaalla waxay yeeleen ha see kaaga adkaan karaa hebel weyn marka waxaan leenahay soomaaliya ma kala adkaan karto waa dad wada dhashay dadka halkan weliba reer mudugga ah wiil iyo abtigiis wiil iyo walaalkiis wiil iyo sodogiis sodogii adeerkiis dad saa wada dhasho ayagu go-aan ha qaateenoo qof walba meeshuu marhayo kaliya wacdigelinta ha qaato hana isa siiyo intaas aad aad u mahadsantihiin dhammaantiin Eh, qaybihii ugu dambeeya doodaan isla soo gaarnay ee barnaamijka madasha dhalinyarada ee v o eda dagaalaa dhacay laba sano is xigtay dhalinyaradu maxay dhibaato ka dhaxleen ciididaan siiyo Een, dhibaatada laga dhaxlay way muuqataa Een, waxaa xusid mudan intii saddex neefoo geel laga dhacay in saddex iyo toban wiil oo dhalinyara ku dhinteen dhibaatada waa dareemaysaa waxaa xusid mudan een, boqol iyo toban iyo laba qof a dagaalka ugu dambeeya ku dhimatay waxaan isla leeyahay boqolku dhalinyaro ah wax odaya kuma jira nambar naga baxay waa dhalinyarada anahay maana ku fakerin in aan dadkaasi laga faaidaysto awoodooda iyo tabartooda waxaa saddex ah een, magaalada qiyaas ahaan waxaa la hayay in oo labiyo toban kun oo jabhad ay ku jirto oo ciidamo hubaysan ah waxaa maanta la qiyaasayaa at least shan kun oo kale dhalinyaro inay fuusho gawaaridi ayadana caqabad kalena gasho wey kuwo kaloo aan ku jirin kuwo kaloo cusub baa galay waxaa een, anuu nambarku yahay ma aqaano waxaan isleeyahay ardooyinka imtixaanada ee iskuullada ka darab darab out ka galay dabcan ayay ku galeen iyo jaamacadaha waxaa intaas kale sidoo kale xusid mudan dad ganacsi ahaa oo ganacsi markay arkeen inuu shaqeey waayo albaaba intaas kugu dhufteen jabhadii galay waa jirtaa hubkii baa magaalada isdhadhaafay oo beec noqday dadkii cuntada gadanahay intooda badan waxay u beereen hubka inay gataan dhalinyaradii halkaas u beertay marka caqabadahaasna saameeyey Een, waxaa sidoo kale xusuud mudan dhalinyaradii waqooyiga ama koonfur jaamacadaha ka baran jirtay inay u gudbi waayaan oo waxbarashadii kansel ay noqoto waxaa xusid mudan sportiskii labada dhalo aadi lahaa tusaale ahaan waxaa laga yaabaa naadi waqooyi ka dhisan oo horyaalka puntland ka dhiilay ilaa boosaaso in dad dhalinyaro ah waxa- reer galmudug ay u dheelaan way gudbi waayeen hameendeed wiilaa la sheekaysanay waxaa suurtagala dad dhalinyaro waqooyiga jooga inay koonfurteena banooni ka dhiilaan jaamacada ka dhiganaya ama banooni ka dhiilayeen way soo gudbi waayeen culays badan baa jira een, gabdho badan oo la qabay waa laga shaki oo waxaa la yidhi hebel jiif- hebel way u jaajoosaysaa caqabadahaasaana helay ilahay idinkaas aan rajeyn inaan ka baxno
Eh, dhibaatooyinka horta waa badan yihiin Eh, dhalinyaraa dhimata maalin kaste meeshan dhalinyaraa ku baaba'day kuwa guryaha eh, baabuurta saaran waa dhalinyaro caqabada kale oo dagaalka uu nagu reebay waxaa kamid a in dadka safarka ah ee koonfur ka yimaada ama waqooyi ka yimaada markay iskugu yimaadaan labada dhinac markay joogaan iskuma soo gudbi karaan qofka jooga waqooyiga ma soo gudbi karo kan koonfur joogana xagga uma gudbi karo wadooyinka magaalada waa kala xiran yihiin ganacsiga waa kala xiran yahay Eh, magaalada ingiriisa ku dhacay waxyaalo badan eh, dagaalkan uu ku saameeyey magaaladan markii hore sidii hore u ekaan jirtay se maanta u eka tahay wax isla maaha ganacsigii waa dhacay dadkii waxaa kaloo caqabad iyadoo noqotay populationka meesha ku noolaa tirada badnaa wuu yaraada dadki waa la qaxay qofkii qaxayna ma soo laaban in badanoo magaalada deg dad badanoo magaalada degnaa oo ganacsiga ku lahaa reemihi bay iska noqdeen oo magaalada waa laga tegey marka caqabado badan baa iska yimid marka waxaan rajeyneynaa insha allahu tacaala in laga gudbo haddii ilaahadma axmed eh, dhibaatooyinkaas eh, dhalinyaradu ay ka dhaxleen sida caydiid iyo suldaanba ay sheegeen ma jirtaa haddii dhalinyaradu gacmaha isqabsadaan inay awood u leeyihiin inay ka gudbi karaan
aada iyo aad mar haddiiba dhalinyaradu heshiiyaan waxaan leenahay cid kaloo dhexgeli kartaa male ayagu leeg hadday go-aan qaataan yirahdan war waa heshiin hadda awalba se odayaashu iyo gabdho isdararayn marka waxaan leenahay abwaan yiraahdan cus- cusmaan burcon wuxuu yiri eber eber ugo eber eber ugee eber ka go waa isla intii ninkii yidha anaan laba ka jaray iga su-aal wey ninkii yidhaahda macnaha eh, hawshan ayaa sii wadaya ama dhalinyaradu wax ma samayn karto ama taas waa su-aashaas kale waa marka dhalinyaradu hadday gacmaha isqabsadaan wax badan ayay s- eh, yacni baalkii loola jiray ay samayn karaan aada u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug caydiid maxamed cali xasan suldaan cabdi jaamac xabeeb iyo axmed quude iyo dhammaantiin aada u mahadsantihiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhalinyarada ee v o eda anigoo cabdiwaahid ayaa idinla socodsiinaya sidaa iyo nabadgelyo
cabdiwaaxid macalin isaaq iyo xubintii amaba barnaamijkii madasha dhalinyarada oo gaalkacyo inooga imanaysay aanu intaasi kaga gudubno haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaana la diyaaraa nuur xasan nuur maxamuud mascade iga raali ha dhegeystayaal
waduucan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha xubinteenna ciyaaraha ee toddobaadkanna gebi ahaanba waxaynu ku qaadaadhigaynaa tartan ciyaaraha kubadda cagta ah oo ka furmay shalato magaalada minneapolis ee gobolka minnesota tartankan oo loogu magacdaray toddobaadka soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galaya ciyaaryahanno matalaya kooxa galagadisan oo dalkan maraykanka ka soo jeeda haddaba waxaan koobkan iyo sida uu soconayo iyo kooxaha ka qayb qaadanaya aan ka waraystay tababare axmed ismaaciil oo ka mid a tababarayaasha soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota islamarkaasina ah madaxa guddiga qabanqaabada ee tartankan ciyaaraha kubadda cagta ah waxaan ugu horreyn weydiiyey muddada uu koobkani soconayo waxay soconayaan ilaa iyo julaay eedkeeda wuxuuna bilowda maanta sagaal beri ayuu soconaya marka ilaa iyo meeqa kooxood ayaa kasoo qayb galeen ilaa iyo afar iyo labaatan tiim four teams oo ka yimaadeen ko- toban tiim oo dib- oo steydyada kale ah iyo toban iyo afar tiim oo magaalada minneapolis ah
marka aad samaynaysaan sanadkan markii ugu horreysay oo afar iyo labaatan kooxood ee koobkan kasoo qayb galayso xulashada kasoo qaybgalka qaabkee ayaad u samayseen Een, horta hore tiimamka hore uga soo qaybgeli jireen last year sanadkii hadda lasoo dhaafay afar iyo toban ay ahaayeen sanadkan tiimamkii minnesota aad ayay u bateen ilaa iyo hadda weli tiimam badan oo aanan maaragta meesha ku jirnaa jiro marka qof walba abartuuna tii maaragtay iyo siduu uga soo qaybgeli karaan u infaad gareen u casuumnay maxaa looga baahnaa kooxaha kasoo qaybgalaya oo shuruuda inay soo buuxiyaan si ay koobkan uga soo qaybgalaan Een, waxaa jiro lacag fee oo la dhiibo oo ah toddoba boqol iyo konton iyo waxaa kale oo oo shuruud ah in ay dhallinyaro yihiin aysan ku soo qasin maaragta niman bakaas sababtoo ah waxaa infosponsorayaan minnesota united oo raadinayso dhallinyaro yar yar oo professional ah marka sababahaas ayaa kalifa inaan maaragta xulashada iyo maaragtay aan ugu sameynay minnesota united dabcan waa kooxda kubadda cagta ee gobolka minnesota iyadu ka mid ah kooxaha ee major league soccerka loo yaqaana dalkan maraykanka kuwooda ugu sarreeya dabcanna waana markii ugu horreysay gobolkan koox noocaasi uu yeelanayo xidhiirka idinkala dhexeeya kooxdaasi oo aan arkay madaxweynahooda oo dabcan halkan ka qudbaynaya ciyaarihii furitaanka ee xiriirkiinu intuu leegyahay xiriirka minnesota united iyo xiriirka westbanka aad ayuu u weyn yahay madaxweynaha minnesota united waa isagana qayb nin ka mid ah boorka oo westbank athletic club ma ahan taas oo keliya waxaa koosgareeya ciyaal yar oo tiro badan oo hayno ma ahan koobabka aan dhigno oo keliya hool yeer sanadkao dhan waxaan maaragtay talingareynaa ciyaal yar inta u dhexayso shan jir ilaa iyo sideed iyo toban jir
waa gartay marka xiriirkiinu albaabada muujeexayaa baad is leedihiin oo waddada muu furayaa in ciyaaryahaano soomaali ah oo gobolkan ka jira ay fursad u yeeshaan inay ka mid noqdaan ciyaaraha heerka koowaad ee gobolka ee dalka maraykanka dabcan sidaa hadda arkaayo waxaan arkaya madaxweynaha minnesota united oo la hadlaya dhallinyarada ohaa united qaar ka mid ah iyo dhallinyarada minnesota in ay opportunity siiyaan si ay uga helaan dhallinyarada soomaaliyeed dhallinyaro professional ah oo college level ama university level ama professional mls level ah
meeqa gruub ayaad u qaybiseen kooxaha ku baratamaya koobkan sideed gruub ayaa u qaybanay a ilaa iyo h waye marka saddex saddex saddex ayay u dheelayaan labaa soo baxayso hal wuu harayaa kadibna haddana waxay u dheelayaan lix iyo toban oo group stageka ah sideedaa harayso kadibna afaraa harayso kadibna labaa soo harayso dhegaystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayaa xubintii ciyaaraha ee maanta tan iyo kulan dambe waa maxamuud mascaddow idila sida iyo nabadgelyo
aada iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubintii ciyaaraha ay noo daadihinaya dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington haatanna waa xubintii heesaha farxiyo fiska iyo khays cilka case dhegeysi haboon
sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daru dhirto midhihii ka bahay ubaxu kala noocyaha egmada kudusiihaya kalgacalku daawada sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daru dhirto midhihii ka baxay ubaxu kala noocyaha egmada kudusiihaya kalgacalku daawada qurbadu haynagahadhe nafteenna aan kaafine allau kasbanaaro kukulana raasqabo qurbadu haynaga haddhee nafteenna aan kaafine allau kasbanaaro kukulana raasqabo kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskay kabo kabo malabkii shinnida kabo oo ii kabo canaha ramag dhalay kabo kabo fiskay kabo kabo malabkii shinnida
heestii kabo iyo farxiyo fiska iyo qays ilka case ayaannu ku soo gebagabaynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaana si wada jira idinla socodsiinayey jaamac buule jaamaci anigoo ah jacfar kuukaay dhinacaa soo saaristana wuxuu ahaa sandheere intaannu dib u kulmayno nabadgelyo